ujeedada kulankii hayti koranqaadowka wacyiga bulshada hagaajinta nidaamka aruurinta canshuuro iyo xoojinta wada shaqeynta ku dhexayta hay-ada dowladda iyo shacabka kulanku waxay ku qeyb galay agaasimiga guud ee wasaaradda maaliyadda gudoomiye ku-xigeenka degmada waane eh xoghayaga dowladda hoose agaasimaha dakhliga ee wasaaradda maaliyadda agaasimaha waxda canshuuro iyo xubno kale oo muhiima oo ku shaqeeya arrimo canshuuro kulanka maduusa dhammaadi kureed way warbaahinta faahfaahin kusii gudoomiye ku-xigeenka degmada waana eh xoghayaga dowladda hoose mudane daahir xuseen cabdi shirkeennan maanta waxaa ujeedkiisu yahay inaynu daafurno canshuurihii guryaha ama barobax stakis ee sanadlaha ah maanta waxaan rabnaa haddii alla idmo in la bilaabo canshuurtii labada kun labaatan iyo shan waxaan rabaa bulshada reer kismaayood inaan ku wargeliyo canshuurtii sanadlaha ah inay bilaabanayso koob iyo labaatanka bisha oo maalinta sabtida ah dadka canshuurta laga qaado muwaadiniintuna ay canshuurta bixiyaan waxaan uga mahad celinayaa shacabka reer kismaayood sida ay canshuur bixiyaasha u yihiin ugalana shaqeeyaan amniga iyo horumarka canshuurtu waa tiirka ka mid ah tiirarka dowladnimada haddaan bulsho canshuur bixin dowladnimadu ma shaqeynayso waxayna saldhig u tahay saddex tiir amniga hadee amniga waxaa lagu sugaa canshuurta aada bixisid oo saakin halka isugu nimaano magaalada amni ka jiro dowladnimo ka jirto canshuurtaa saldhigu ah waxaa lagu sameynayaa canshuurta aad bixisaan horumarkii jubbaland oo dhan gaar ahaan magaalada kismaayo oo horumarkaas amnigu horumarkaas ee qeyb ka tahay canshuurta aad bixiseen waan idinka mahad celinaynaa waxaa lagaga shaqeeyaa horumarka guud ee jubbaland iyo dowlad dhiska soomaaliya marka muwaadin waxaa muhiim noo ah inaad canshuurta bixisid annaguna aanu ka shaqeyno wixii canshuurtiina lagu qabanayay oo saldhigu tahay dowladda hoose waa idinka mahad celinaynaa waxaan rabaa marka inaan saddex qayboodba canshuurta loo kala qaadayaa waxaa laga yaabaa dadka in badan inaysan war ka hayn ama ay tirahdo canshuurta la qaadaa waa qaali canshuurta ganacsiga ee guryaha ganacsiga eeda ah waxaa laga qaadaa boqol iyo labaatan dollar lama ogola boqol iyo labaatan iyo kow in la qaado lamana ogola boqol iyo toban iyo sagaal in la qaado tareefada jaan go-an yaa lagu qaadaya canshuurta ganacsiga oo aan eeda ahayn waxaa laga qaadayaa gurigii waxaa laga qaadayaa boqol dollar sagaashan iyo sagaal lama qaadi karo boqol iyo kowan lama qaadi karo mis waxa weye waxaas u qoran oo dowladdu jaangoysay oo tareefadaa baa la qaadaya qofaan laguma dulminayo guryaha dhagaxaah oo deegaankahi waa conton dollar guryaha cariishyada iyo bacweynayaashana waa labaatan dollar cashuurtaas waa sanadle sanad labaiyo toban bilood ka kooban yaa intaas yaa intaa la qaadaya intaa yartaadood qaadid yaa dowladnimo lagaga shaqeynaya waad ku mahadsantihiin dadka reer kismaayood sanadihii dhaweyto jubbaland oo dhan waxaa gasheen lomber one si fiican baad u bixiseen maantana waxaan rajaynaynaa sidii iyo si ka fiican inaad u bixisaan oo aynu tartan galno kuna tartanno muwaadinka canshuur bixiyaha shaqaalaha ka shaqeynaya oo maaliyadda ka socda iyo guddoomiyaasha xaafadahana waxaa laga rabaa dadka inay ula macaabilaan si wanaagsan canshuurta xaqa loogu leeyahayna ay ka qaadaan iyagoo sharciga marinaya waxaa laga rabaa inaan qof aan canshuurta ku waajibin ma jirto ilaa qof darufa ka reebta maahane